الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الذكر عقيب الصلاة هذا متان باب الذكر ذكري يا حسكي بابكي سوي عقيب الصلاة صلاة قبال كذا إلهي إلا حصة عقيبة يا عقيبة لماذا وبنانتها هاي caqiibu shayi waa bacda shay hayra mutaraakhin canhu haddii la yidhaaha caqiiba shay macnaheedu waxay tahay shaygaas gadaalkiisa oo aan wax badan ka dembayn sidaasaa loola jeedaa haddana macnaheedu waa sidaas marka salaada la tukado oo salaada laga faaruqo markaas dikriga ku xiga ayaa halkan looga hadlaa الxadيiث التaaسع والعشhروuن baعd المئة xadiidka labaatan iyo sagaaلee boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu وamuslimu can cabdilaahi bni cabaas bukhaariya muslimaa ka wariyaan cabdilaahi bni cabaas radia اllaahu canهuma isaga yaabiis ba ilaahay raadiha ka noqdeen ana rafca sawti codkoo kor loogu qaado bidikri xuska ilaahay la xusaa in codka kor loogu qaado xiina waktigiina kor loogu qaado yansarifu naasu dadku ay ka gadoomaan oo ka baxaan min almaktuubati salaada waajibka shanta salaadood oo waajibka kaana rafcu sawdkaas kaana codkaruqaadidaasu calaa caadi rasuulillaah zamankii rasuulka ayay ahayd sala allahu calayh wasalam kaana huwa rafcu sawdku calaa caadi rasuulilaahi rasuulka ilaahay waqtigiisa ayuu ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay cabdullaahi bnu cabbaas marka salaada laga baxo in dikriga kor loogu qaado codka waqtigii rasuulkay arrintaasu ahayd oo ay jirtay oo marka salaada laga baxo dikriga ka dambeeya ee istikfaartii oo kale tasbiixdii taxmiiddii tahliishii kor ayaa codka loogu qaadi jiray sidaasuu leeyahay waana marka salaada waajibka laga baxo qaala bnu cabbaas wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu inaan ogaado idan sarafuu markay dadku ka baxaan oo salaadda ay ka gadoomaan bidaalika birafci sawt codka kor loogu qaadaa dikriga kaasaan ku ogaa jiray in salaadii laga baxay in salaadii laga baxay faradka aheed waxaan ku ogaa jiray dikriga marka codka kor loogu qaado sidaasaan ku ogaa jiray oo asagu halkuu jiri marka uu leeyahay dikriga kor loogu qaadayo codka kaasaan ku ogaa jiray salaadii in laga baxay asaga halkuu jiray laba qowl ay culummadu ka leeyihiin qowl wuxuu leeyahay asagu saqiiruu ahaa hataa nabiga sala allahu calay wasalam marka ilaahay oofsaday saqiiru ahaa qaangaar ma ahayn marka jamaacada iska daayay salaada dhamu xataa waajib kuma ahayn marka marmar inuu ka maqnaadaa waa dhici kartay oo masjidka bannaankiisaoo kale isagoo jooga uu maqlo qowlkaas waa jiraa qowlkaas waxaa ka wanaagsan qowlka kale oo dhahaya safafka waxaa u horrey jiray ragga waaweyn masaajidka nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ku xidhi jiray carruurta saqiirada waxaa ku xidhi jiray dumarka marka asaguna saqiiruu ahaa safka dambuu joogay safka dambe markuu joogay oo uu ku tukanayey makroofana ma jirin muballiq codka gaarsiiyo dadkana ma jirin marka ma maqli karin isagu nabiga codkiisa sala allahu calayh wasalam markaa qowlkaas ayaa ugu wanaagsan wax lagu fasiro ee cabdullaahi ibnu cabbaas oo habeenkii inta dheelmado nabiga sala allahu calay wasalam gurigiisa taga ka raadinaya cilmi iyo qaabka salaatuleyl loo tukado saqiir ba ha ahaadee jamaaco kama soo daahi jirin marka qowlkaasaa ugu wanaagsan oo lagu fasiraa asagu waa joogay jamaacada waa ka mid yahay laakiin makarofan ma jiro muballiqna ma jirin marka codka nabiga ma uusan maqli karin laakiin dadka ka dambeeya ma- oo nabiga maqlaya markay inta ka baxaan codka kor u qaadaanaa safka dambe oo carruurtu maqli jireen in salaadii laga baxay wa fii lafdi waxaa ku sugnaa maa kunaa ma aanaan ahayn nacrifu kuwa garta inqidaaca salaati rasuulillaah rasuulka ilaahay salaadiisii inay dhammaatay ilaa bitakbiiri takbiirta un baan ku ogaa jirnay oo aan ku gara jirnay xadiidkan markaa wuxuu sheegayaa oo caddaynayaa marka salaada laga baxo ilaahay in la xuso oo dikrigii la aqriyo sida istikfaartii oo kale adkaartii kale su- subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar oo kale wuxuu kaloo sheegayaa codka in kor loogu qaaday waxaa kaloo uu caddaynaa cabdullaahi ibnu cabbaas maadaama uu saqiir ahaa codka nabiga ma maqli karin markaa makarofan iyo codbaahiya ma jirin muballiq oo meel dhexe taagan oo codka dadka gaarsiiyaana ma jirin karuqaadidaas marka maxaa loola jeedaa ma waxaa sunno ah mar kasta oo salaada laga baxo in codka kor loo qaado dikriga kor loogu qaado astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah in la yidhaahdo culummadu waxay yidhaahdeen imaamu shaafici ugu horeeyo dadka haddaysan dikrigii garanayn ilaa waqtigii nabiga waa waqtigii uu waxyigu soo degayo axkaamta dadka la barayay sidaasaa sunnaha dadku haddaysan garanayn adkaartii iyo wixii la aqrinayey si ay dadku u bartaan waa in kor loo qaado imaamku kor u qaado la maqmaqlo dadka saas ay ku bartaan waana sunnadii nabiga sala allahu calay wasalam laakiin joogto ma ahano dadku hadday adkaartii aqrinayaan in kor loo aqriyo ma aha marka imaamu shaafici wuxuu leeyahay joogto ma ahayn arrintu ee waqti uu nabigu dadka adkaartaas barayay ayay aheed imaam nawowi raximahullah wuxuu yidhi sida xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uga soo raray xamala shaaficiyu haada alxadiida calaa annahu jaharuu bihi calaa annahum jaharuu bihi waqtan yasiiran liajli tacliimi sifati dikri wuxuu yidhi imaamu shaafici wuxuu xadiidka ku xambaaray nabiga iyo saxaabadu waqti yar inay kor u qaadeen dikriga liajli tacliimi sifati dikri sifada dikriga dadka in la baro daraaddeed laa annahum daawamuu cala aljahri bihi maahan macnuu inay daa'imiin bal imaamu nawowi raximahullah wuxuu sheegay culummo badan inay ijmaac ku soo rareen dikriga salaada marka laga baxo kor in loo akriya inaysan sunno ahayn haddaan la barayn dadka haddii laakiin dadka la bara waa sunna nabigiyaaba sameeyey markii dadka la barayo kor waa loo qaadi karaa laakiin haddii dadkii dikrigii yaqaanaan in kor loo qaado ma ahan sunnadii in hoos loo akriya sunnadii culummaduna ijmaacay ku soo rareen imaam nawowi raximahullah sharaxa saxiixulmuslimka xadiidka raqamkiisu yahay shan boqol siddeetan iyo saddex waa mujalladka shanaad siddeetan iyo siddeed safxada ah laakiin raqamka ka wanaagsan oo arqaamtu in badan waa iswaafaqdaa waa shan kun waxaan rabaa waa shan boqol siddeetan iyo saddex raqamka ah markuu sharxayey imaam nawowi wuxuu yidhi wa naqala ibnu badaal wa aakharuuna ibnu badaal iyo culummo kale waxay soo rareen anna asxaaba almadaahibi almatbuuca madaahibta muslimiintu ay raacaan ee la raacsan yahay culummada u saaxibkaa iyo wakayrahum culummada kale oo aan ahlumadaahibtaas ahayn waxay culummadaasu ku itifaaqeen culummadaasu waxay ku itifaaqeen u fiirso anna asxaaba almadaahib almatbuuca wakayrahum dhammaantood muttafiquuna uu leey waxay isku waafaqeen calaa cadami istixbaabi rafci sawti bidikri watakbiir in kor loo qaado dikriga iyo takbiirta arrintaasu inaysan sunno ahaynay isku waafaqeen macnaha waa fii kayri waqti tacliim waqtu tacliimka intaan ahayn macnaha waa waqtu tacliimka intaan ahayn laakiin waqtu tacliimka kor waa loo qaadi karaa amaa waqtiga tacliimta waxaan ahayn in kor loo qaadaa sunnadii maahan sunnadii waxaa in hoos loo aqriyo sidaasay isku waafaqeen leeyihi imaam nawowi raximahullah culummaduna sidaasay madaahibta kala duwanu ay u soo rareen imaamu shaadibi ictisaamka juska koogaad saddex boqol konton iyo kow wuxuu yidhi lam yakun sala allahu calayhi wasalama yajharu biducaa wadikri calaa ifri salaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ducada iyo dikriga salaada gadaalkeeda kor uma qaadi jirin walaa yudhiruhaa linnaasi dadkana uma muuji jirin fii gayri mawaadini tacliim meelaha tacliimta meelaan ahayn meelaha tacliimta ayaga waa la soo reeba waaba kan xadiidkeedii haddaan batul taaganna marka meelaha tacliimta maahane meel kale kor uma qaadi jirin sidaas ayuu leeyahy asheekh moxamed cabdisalaam ashuqayri kitaabkiisa la yidhaha assunan walmubtadacaat wuxuu yidhaahdaa asna safxada toddobaatanaad walistikfaaru jamaacatan calaa sawti waaxidin bacda tasliimi min asalaa bidcatun wa qowluhum bacda alistikfaari yaa arxama araaximiin irxamna jamaacatan bidcatun wuxuu yidhi shiikaasuna marka salaada laga baxo hal mar in layls astakfirullah astakfirullah astaqir in laysla yidhaah amase istikfaarta marka la dhammeeyo la yidhaha yaa arxam araaximiin irxamna oo si jamaaca kor loogu qaado arrintaas waa bidcee diintii ka mid maahan marka masaladaas sidaasay culummadu ka yidhaahdeen waxaan baraarujinaynaa masaladan masalo kaloo muhiim ah salaada marka laga baxo imaamku inuu soo jeesto oo dadka u duceeyo si jamaaciya loo ducaysto ayaduna bidcaday ka mid tahay ay yidhahdeen culummada shaaficiyada qaarkood ayaduna bidcadaasay ka mid tahay shiika la yidhaha moxamed ibnu moxamed ibnu cabdillaah qudbudiin alkhudayri kitaabkiisa zahru riyaadka safxada toddobaatan iyo kow wuxuu yidhi ana ducaaa aljamaaci ducada oo jamaaciga ah oo imaamkiina ducaynayo dadkiina aaminsahayaanoo jamaaciga loo ducaysanaa bacda salaati salaada ka gadaal bidcatun waa bidco maahan dhaqan ay yiqiineen saxaabadii maahan dhaqan nabigu samayn jiray sala allahu calayh wasalam nabiga asagaa muslimiinta imaam u ahaa asagaa tuji jiray weligii shanta salaadood waa duhurka iyo casirka maqribka iyo ceshaha iyo salaada suba hal mar inta tujiyey oo soo jeestay ma uusan u ducayn hal mar hadda fiiriye asagaana imaam muslimiinta u ahaa muslimiintana waa inay ka diindhigtaan dariiqii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam wax lamiduhu ma jiro wax ka fiicanna warkood badda sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah majmuucu lfataawa juuska labaatan iyo labaad safxada shan boqol toban iyo sagaal wuxuu yidhi amaa ducaau limaami waalma'muumiina jamiican imaamka iyo ma'muumiinta dhammaantood inay ducaystaan caqiiba salaati salaada gadaalkeeda fa huwa bidcatu waa bidco lam yakun calaa cahdi nebiy waqtigii nabiga ma jirin arrintaasu sala allahu calayh wasalam marka culummada madaahibta shaaficiye iyo qayrkoodba saasay masaladaas u sheegeen waa in lagu baraarugsanaado waa in lagu baraarugsanaado maantana masaajida gobol waxa weeyaan haddii qof inta tujiyo uusan ducayn waa yaabay war noo ducee waaba qoortay kuu galaan war noo ducee war noo ducee marka sunnadii nabiga aan idinku tujin haddaad tidhahdo waa ku dhibsaan wuxuu leeyahay aniga toddobaatan sanaan jiraa weligay imaamkaa ducay jiray diinta iyo toddobaatan sano yaa weyn diinta ma toddobaatan sanaa diinta meeqaa laga joogaa waktigii nabigeenna sala allahu calayh wasalam lasoo diray meeqaa laga joogaa bicsadii nabiga soo diriddii meeqaa laga joogaa kun iyo afar boqol iyo konton iyo labo aa laga joogaa hadda waa bicsadii ka warka kun iyo afar boqol konton iyo labo wey hijriyadiina maxaa laga joogaa kun iyo afar boqol soddon iyo sagaal soo maaha hadde ka warrama toddobaatan sanaad leeda toddobaatan sanaxaa ka horreeyay bayna diintu toddobaatan ka soo bilaabatay sideedana xaa lagu kala baxaa horta dadka muslimiinta xaaw diina anigu weligay ma arki jirin miya xujaa saasaan abiyo awoowe ka soo gaari ma saasa xujadii maya muslimiinta fiiriya qaabka u hadlaan ilaahi weynaa kitaabkiisa wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allaahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaad ilaahay iyo qiyaama rumaysan tihiin mas'alo marka aada isku khilaaftaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga u celiye markaas ha isnicinina ha murminina ha iskhilaafinina ha isdicaayadaynina been abuur ha iska faafinina tartiib waxaad tidhaahdaan kitaabka alle ha laga fiiriyo iyo sunnada nabiga daalika khayrun wa axsanu ta'wiila sidaasaa wanaag badan oo cirib wanaagsan saasaa khayr badan marka qofka muslimka waxaa la rabaa muslimiintu waa walaalo waa isku dan waxaa la rabaa in cadaab laga badbaado in jannada ilaahay iyo riladiisa lagu guulaysto taas marka ma keenayda in la iscaayo in la iskhilaafo in la murmo in la isticaayadeeyo been abuur la yska faafiyo ma keenayda waxay keenaydaa haye walaalo aan isla fiirin ilaa annaga dhan waxaa noo dan ah dariiqii nabiga noo wada dana sala allah alay waxa kale dan nooma ah dariiqii nabiga sidii imaam shaafici dhihi jiray xaqa inuu caddaado carabkayga inuu ku caddaado iyo ma kala jecliyu dhihi jiray qofka walaalkayo iladooda carabkiisa inuu ku caddaado bal fiir qofka hadduu isagu jeceliya inuu carabkiisu xaqa ku caddaado kaliya kanuna uu gefo ka soo horjeedaa waaba xaasidba kaaso khayr male waa qof xaasida waa qof asagu isbuunbuuninay laakiin ujeeddada maxay tahay wanaaggaa war xaqu ha caddaado dadkao dhan xaqaa u dana dadkii oo dhan xaqaa u dana marka iyadoon laysla murmin la qaylin waxaa la rabaa xaqa in la wada raadiyo oo la yidhaahdo dariiqii nabigeenna maxaa ah sala allah alay wasalam khalaas markaas haddii saas la yidhahdo daw waa la wada hela laakiin haddii arrintu meel kale ka guntan tahay oo mas'ale aysan ahayn ee koox riixsi ay tahay oo koox walbaaba yaa lagu soo gelin yaan lagaa qaalib noqon ay tahay xaqna haddee lama gaaraayo waana la khasaara markaas khasaarana u sugnaanayda dadka noocaas marka intaan ilaahayna xisaabin aan isxisaabino dariiqii nabiga aan tartiib u raadino alxadiiu alaaثuun xadiiska soddoneeya bacda almia boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen can waraad mowla almugiira bni shucba waraad oo ah mowlihii almugiirat bni shucba mugiira ibni shucba mowlihiisii ahaa waraad waa taabici asagu waa taabici waa taabici oo iqa ah waraad waa taabici iqa ah abu saciid athaqafi ayaa la yidhaahdaa muqiira ibni shucbana saxaabigaasna horaan usoo marnay xadiidka labaatan iyo labaad markaan marayna tarjamadiisaan ku soo marnay can waraad mowla muqiirat bni shucba qaala wuxuu yidhi waraad amlaa calaya waa ii yeeriyey almuqiiratu bnu shucba muqiira ibnu shucba fii kitaabin warqad ilaa mucaawiyata uu diraayey sababaana jiraye mucaawiye aa la soo hadlay markaasuu warqad u soo diray muqiira ibnu shucba uu warqad u soo diray muqiirana markaas wuxuu amiir ka ahaa magaalada kuufa markaasuu yidhi ii soo qor xadiis aad rasuulka ilaahay ka maqashay sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xadiis aad ka maqashay oo salaada marka la tukado gadaalkeeda adkaarta la akriyo ka hadlaa nabigana aada adugu ka maqasha ii soo qor markaasuu muqiiratu bnu shucba mowlihiisii u yeeray uu yidhi ii qor waa ku yeerinaahe xadiid uu nabiga ka maqlayu u yeeriy waa qoray markaasuu imaamkii muslimiinta uu u diray mucaawiya bn abi sufyaan ilahay raataa ka noqda dhammaantood qaala waraad wuxuu yidhi amlaa waa yeeriyey calaya korkayga almuqiiratu bnu shucba muqiira ibnu shucba ii yeeriyey fii kitaabin warqad ilaa mucaawiya uu diraayey ina nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii dubuuri kulli salaatin salaad dhammaanteed gadaalkeeda salaadoo maktuubatin la waajib yeelay laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir allaahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka اljad xadiidkaas uu qoray nabigu sidaasuu dhihi jiray sala اllahu calayh wasalam salaad kasta oo waajib ah marka uu nabigu ka baxo sala اllahu calayh wasalam salaad kasta oo waajiba markuu ka baxo sidaas ayuu dhihi jiray mucaawiyana waa ku camal falay waa arki doonaa kaana kaana nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayه wasalam yaquul mid yidhahdaa fii duburi kuli salaatin salaad kasta gadaalkeeda salaadoo maktuubatin la waajib yeelay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila اllahu allah maahane allah maahane cid kale oo cibaado xaq uluh ma jirto ciddii kaloo la caabudo gardaraa lagu caabuday cibaadadaas waa baatil hal ilaaha cibaadada iskale waana allah oo cirka iyo dhulka abuuray iyo annaga iyo dhammaan makhluuq waxdahu keligiis allah xaaluu yahay laa shariika mid la wadaaga cibaadada lahu allah uma sugnaan axad shirka la'a oo ilaahay wax la wadaaga uma sugnaan lahu allah keligiisa almulku maamulku u sugnaaday walow alla keligiisaana alxamdu mahadda u sugnaaday axad kale mahadda ma mudnee mahadda keligiisa mudan maxaa yeelay nicamka dhammaantood addoommadu ay haystaan allah keligiis bixiyey marka allah keligiis mudan in lagu mahdiyo wa huwa allah calaa kulli shayin wax walbaba qadiru waa midka awooda waxaa nasaa-i iyo axmed iyo ibnu khusayme ku sugan sanadka xadiidkan laftirkiisana kula sugan sida xaafidku uu baraarujiyey saddex goor in lagu celinayo dikrigaas waxaa ku sugan alaaثa maraat waxaa ku sugan cinda axmed wالnasaa-iy wabni khusayma waxaa ku sugan dikrigan saddex mar inuu yahay alaaثa maraat aa ku sugan marka laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir saddex maraa lagu celinaya saddex maraa lagu celinaya allaahuma yaa allah allah laa maanica axad diidi karaa ma jiro limaa acdayta waxaad bixido allah hadduu addoommadiisa mid ka mida wax siiyo waxay rabaan waxaa soo ahaadeen mulkiyuu siiyey maaluu siiyey cilmiyuu siiyey caqliyuu siiyey ilaahay nicamkiisa lama tiri karo addoommadiisa mid ka mida hadduu siiyo axad hor istaagi karaa ma jiro axad hor istaagi karaa ma jiro walaa mucdiya mid bixi karaa ma jiro limaa manacta waxaa diiday dii ilaahay addoommadiisa mid ka mida wax u diido maalan faqriyuu ku salliday qaninimo waa u diiday mulkigii u diiday caafimaadu u diiday duriyo iyo carruuru u diiday ilaahi weynaa waa imtixaana addoommadiisa mid ka mida hadduu nicamka nicmo ka mida u diido addoommada adduunka hadday isku tagaan ma sii karaan ma sii karaan waa imtixaan waxay ku tusayda awoodda alla kaliyaha iskale walaa yanfacu wax tari maa daljaddi qofka qaninimada u saaxiibka minka adiga ilaahay oo xaggaaga aljaddu qaninimadiisa qofka qaniga ah ee xoola ilaahay siiyey qaninimadiisa ilaahay uga deeqtoonaamo alla waa kii siiyey ilbiriqsi xataa kama maarmo ilbiriqs ishu intay big tiraahdo ilaahay uga deeqtoonaama qaninimadiisa alluu u baahan yahay daqiiqaduu rabuu ka siibi karaa nicam daqiiqaduu rabo bal waxaa dhacda iyadoon laga siibin inaysan wax nacfiyaho macnala aysan u yeelan soo uma jeedin wax nacfiyo nicamka ilaahay mogta qof kasta meeluu ka imtixaanaya addoommada ninka qof kastaaba meelaa laga imtixaana soo uma jeedin waxaa dhici karta caafimaadka aada haysato adduunka dadka ugu qanisan qaar ka mid ah xoolahoodoo dhan inay ku gaba lahaayeen caafimaadka aad haysato hadday heli karaan mana heli karaan shiikheennaa wuxuu noo sheegay magaalada maka almukarama ee kacbadu ku dhex taallo dadka ugu qanisan mid ka mida oo cuntada magaaladaas laga cunoo dhan keena sida badan macnaha iyo waxaa saaxiiba nin faqiir ah oo magaalada degan waa iska sheeg sheekaysta meelay isugu yimaadaan cabbaara la sheekeeya markaasuu uhi habeenkii dambe markii eshiil la tukaday uu yidhi cabbaaraan sheekeen markaasuu may waa baxaanu markaasuu yidhi halkaad u socota markaasuu yidhi waa seexaa markaasuu ma haddaa seexee markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi hormaad soo kacee aroortii markii oo salaadu soo dhowday intaasma hurday haa uu yidhi dhammaan waxaa ilaahay maal isiiyey hal saac oo hurdo caafimaada haddaan ku heli karo aan ku gado lahay aniga wuxuu yidhi reelahaasaan u sheeg sheekaynaayo dadka ula sheeg sheekayna uu soo jeedo markii waqti dambe ay tahaan kaniini laqaa hal saac oo warwareer ahan meel oola oo kaniini oo aan ahayn hurdo cadi dhammaan waxa aan haysto haddii la yidhaha biixi hurdaa lagu siinahay waa ku gadala adigana waxaad mooddaa adoo nicamka ilaahay ood haysato alla kaliyu og yahay aad moodaa inaad wax weyn hayso war nicamka ilaahay qofku wuxuu gartaa marka laga siibo laakiin qofka caqliga leh marka hore ogi qofka caqliga leh marka hore ogi nicamka ilaahay oo ilaahay ku siiya ka badan markaad qof ilaahay nimcay siiyo markaad aragto mid ka badan inaad haysato ogow waadaan dareemayna kuwo badan oo kalaad haysata oy dhici karto inaan qofkaasu haysan marka shukriga iska wad ma la guda karo nimcada ilaahay shukrigeeda wuxuu yidhi markaa fiiri wuxuu yidhi muqiira uma wafadtu muqiira maaha waa waraad waxa dhahaya waraad wey uma wafadtu wafdinimo aan ugu tegay uu yidhi bacda daalika xadiidkaas markii loo diray ka gadaal calaa mucaawiya mucaawiya bn abi sufyaan ayaan wafdinimo ugu tegay fasamictuhu mucaawiyaan maqlay ya'muru naasa dadka xaal uu amrayo bidaalika dikrigaas isagoo dikrigii dadkii amraya aan maqlay mucaawiya marka maxay ku tusaydaa mukaatabada haddii qofka xadiid qof aad ku kalsoontahay kuu soo qoro oo uu kuu keeno in lagu camal falo waxay ku tusaydaa mucaawiya fadligiisa siduu ugu degdegay siduu marka hore u dalbaday markuu dalbaday haddana waa u degdegay dhaqangelintiisa maadaama uu madax amiirkii muslimiinta yahay iyo imaamkii muslimiinta dadkiiu haddana amraa imaamkii muslimiinta maadaama uu ahaa dadkiiu haddana amraa marka marka saxaabadu diinka cilmigana waa ku dadaali jireen waa imaamkii muslimiintao dhan xukumay markaasuu leeyahay nabiga xadiisaad ka maqashay ii soo qor sala allahu calah wasalam haddana markii la soo gaarsiiyey waa ku dhaqma dhammaan saasay saxaabadu ahaayeen cilmiga iyo camalka isku darsadeen saasaana ilaahay ku jeclaaday wa fii lafdi waxaa ku sugnaa kaana wuxuu nabigu ahaa yanhaa mid reeba can qiila wa qaala hebela wuxuu yidhi waxaa la yidhi taas nabigu waa reebi jiray sala allahu calay slam hadal aan la hubsan waxaa la yidhi in la iska yihaa waxaa la sheegay hebela wuxuu yidhi marka waxaas waa reebi jiray nabigu sala allahu calay wasalam waa fadhiku dirirka wa idaacati lmaal maal dayiciddana nabigu waa reebi jir maal dayicidda waxay tahay in lagu bixiyo meelaan faa'iida ka soo baxayn haddaad qaad ku cunto qaadma faa'iida ka imaane amaad toobaaka ku cunto amaad sigaar ku cabto waa xaaraan qadcana maahan karaahiyo waa xaaraan qadcana sababtoo ah fiiriya dhammaan adibadu waxay isla ogol yihiin sigaarka iyo qaadku inay daraf ku leeyihiin nafta ay dhibaan oo qofka nafsadiisa ay dhibaato u keenayaan nabigu wuxuu leeyahay laa darara walaa dirar diinka islaamka dhibid kuma jirto ilaahii weynaa nabiga muxuu soo diray wayuxillu lahum adayibaat wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is waxaa ilaahay u soo diray dayibaadkana inuu dadka u xalaaleeyo shaygii khabiifoo xunna uu ka xarimo fiirihi waa qaacido guud aayad qur-aan wey shay kasta oo khabiif ah oo dhibaato iyo xumaan wata waa xaaraan sharci islaamka dhammaan waxaa la wada ogsooye dadka oo qaadka cuna iska daa dadka kale ha weydiin kuwa cuna waxay og yihiin qaadku inuu dhibir ku hayo hadda ka horaaba wadaad ku ceeboobi ha ku ceeboobi wadaadaa nin darawal u ahaa oo qaadkii soo cunaa ilkii ka dhameeyey dhuxulo madmadow ku tixan yihiin wadaadku idaacadu wax ka aqaqri jir markaasuu wuxuu yidhi ma maqashay darawalkii lahadla ma maqashay inaan idhi qaadka lacagta laga shaqeeyo waa lagu xajin karaa markaasuu yidhi maadaa yidhi markaasuu yidhi haa oo waa maxay waa xalaalaan is idhi wuxuu yidhi dadka aan cunin u sheegin aniga ii sheegin ha, dadka aan cuninoo balaayadiisa aan ogeyn qaad kuwaas u sheeg sheekh laakiin anugu kaa dhegaysanba sababtaa waxa saas iga dhigay wey aw ilkayga ha dhib jirkaygaoo dhan waxa iligii lafta ahaa baaba'ashay imisuu jirka ka goyna firi iligii oo laf ahaa uu dhuxul ka dhigoo baaba'shay jirkan kale meequu geysta oo dhibaataa waa ka daran soo ma marka wuxuu yidhi anaa kaa oge aniga balaayun shaydaana igu sallida anugu ogayo inuu shariyo marka kaa dhegaysan maayo yidhi ilaahay yaa xalaalay waxa saas kaa dhigaayo ha u fiirso waa kii cunaaya yaa uga ogaal badan kasaleeda uguna waa laga laga xaji ha subxaan allah marka waa darar waa shar ha waddamadii gaalada gaaladaa waddamadooda u diidan oo ka hortaagan ya ma la geli kara maraykan inta la qaado daroogadan ma ogola xayla way dareemayaan adduunyadooda yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya sida ilaahay ba yidhi muuqaalka midka muuqdoo adduunka waa yaqaanina ilaahay way ogaadeen inuu ka shar badan yahay dhammaan waxa kaloo dhan marka waa shar wey sharna ilaahay ma xalaaleeyo ilaahay ma xalaaleeyo marka maal dayicid waxaa laha maalka in lagu bixiyo waxaan faa'iido lahayn waxaa kaleeto nabigu reebay wa kasrati su'aali su'aal badin su-aal badin waxaa loola jeedaa in qofku waxyaalo aanu u lahayn muhiimad uu iska weydiiyo wuxuusan baahi u qabin inuu iska weydiiyo ama ha ahaadeen arrin diineed ama mid adduunyo mas'alo uusan u baahnayn amase maba ahanba in la weydiiyoba masaa'il waxaa jira ilaahay weyna uusan nagu addoonsan in hoos loo galaba ilaahayba naguma addoonsan marka su-aashaas badanna nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanhaa mid reeba can cuquuqi اlummahaat hooyooyinka in lagu caasigaroobo macnaha caasinimada aabbaa iyo hooyada labadaba waa xaaraan waana kabaa'irta waaweyn oo dunuubtaa wax ka mid ah hooyadu waa sii daran tahay oo maadaama ay jilicsan tahay carruurta aan qayrka lahayn waa ku dhiiradaan inay ku caasiyoobaan laakiin adooga xoogaa inta yaryarhi inay ka leexleexdaan hadda marka si gaara aa nabigu u magacaabay hooyadii isagoo xadiis kale ku sheegay aabba iyo hooyada caasinimada lagu caasigaroobaa min kabaa'ir dunuub inay ka mid tahay wawa'di lbanaat waxaa kaloo nabiga sala allahu calayh wasalam uu reebi jiray gabdhaha in la nolol duugo in nolosha lagu duugo gaaladii horeeto gabdhaha noloshay ku duugi jireen marka waa dhaqan shaydaana xun hadda haddee gabar iyo wiil carruur badanaa nolosha lagu aasaayo ogaada oo waa maxay zinadu markay xoogga u faaftay gabdho badan shaydaanku waa cadow marka horeto zinu ku ridaya markuu zino ku rida kadib yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wa huwa macahum id yubayituuna ma laa yarda min alqowl dadkay iska qarinayaan ilaahii abuuray iska qarimayaan markaasa ilmahaasa la soo rida laleeyahy ilmihiyaa lasoo tuurayaa la dilayaa qaar ka midana markay dhashaana suuliga lagu rido ama dariiqa lagu tuuraya wiil iyo gabrayaroo u fiirin markii horeeto waa zino markii dambena waa ka darantay zinadii tanaa ka daran waa saqiir oo aan wax dembiya galin oo la dilayo soo uma jeedin kaba darantii hore marka waa arrin halaag ah nabigu wuxuu kala diiday waa manci diidid waa manci waa maxee xaq qof muslima kuu leeyahy macnaa xaq lagugu leeyahay inaad diiddo xataa gaal hadduu kuu leeyahay xaqa lama ogolo inaad diiddo gaal iyo muslim qofna xaqiisa ma diidi kar gaal aan xarbi ahayno xaq kugu leh ama waa dimi ama waa mucaahad ama waa mustami muslim iyo gaal xaqa lama diido lagugu leeyahay nabigu waa diido xaq lagugu leeyahay inaad diiddo oo qofka xaqiisa u diiddo nabigu waa diido wahaatina waa maxee waa inaad dalbato xaq aadan lahayn xaq aadan lahayn qof aadan xaq ku lahayn inaad xaq ku sheegato waxaa ka mid ah dadka in wax looga qaado qaad xishoosiina waxaa ka mid ah qofka in lagu dacweeyo xoola adoon ku lahayn waa dulm iyo gardar ilaahay ma ogola qofkii adaan waxba ku lahayn inaad ku dacweydo iyo in aad qofkii qaad xishoodsiin koox inta u soo wadato aad tidhaahda ken waryaa inteenaas maad noo diiday ken waxay yidhahdaan culummadu waxyaalaha xishoosiinta qofka looga qaado waa xaaraan qadcana ma bannaana ma bannaana waxaa xoshi- xishoodsiinta qofka looga qaato waa qof wax seef looga qaatay la mid ah, qofkii in la xishoodsiyo la yidhaha yaab intaan int- aan u jindiyeyno si aan uga qaadno oo tiraada haye intayadaas maa naqadini maanta Ah, qofka haddii inte la yidhaha waxa weeyaan een, waxaas aa jire haddaad wax kula baxaydo uu kula baxo isagoo raalliya dhib male laakiin in ag inta loogu ilxaaxiyo lagu xeshiisiiyo la yidhaha maanta hana qadin waxa weyn aabbaha dadka ma qadin jirin maanta haddee waa la fiiri doona balqaadkaad yeesho oo isagoo yaxyaxayo isle yaan lagu dhihin waa diiday hadduu baxsho waa khasaaro الxadيiث الxaadi وaلaaثuuنa baعd المئة xadiidka soddon iyo koobeeye boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu وamslimuun bukhaari iyo muslima waxay ka wariyeen can sumay mawlى abi bakr bni cabdiraحmaan bni الxaariث bni hishaam can abi saalix asamaan ayuu ka wariyey sumay waxaa la yidhaha abu cabdilaahi almadani mawla abi bakr ibni cabdiraxmaan ibni alxaaris ibni hishaam min hiqaati taabiciin uu ka mid yahay boqol iyo soddon hijriyadu markay aheed ayaa ilaahay oofsaday oo u dhintay abi saalix asamaan waxaa la yidhaha magaciisa dakwaan dakwaan almadani samaanna waa la yidhaha zayaadna waa la yidhaha saliiduu keeni jiray magaalada kuufa uu saliidda keeni jiray waa hiqa min ataabiciin boqol iyo kow hijriyadu markay aheeduuna dhintay waa laba taabici marka ayaa kala warinayaan rawa bukhaariy wa muslim waxay ka wariyeen can sumay mawla abi bakr ibni cabdiraxmaan ibni alxaaris ibni hishaam can abi saalix asamaan ayuu ka wariyey abi saalixna can abi hurayra uu ka wariyey radia allaahu canhu ana fuqaraa'a almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradoodii atow rasuulalahi rasuulka allay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam fuqaradii muhaajiriinta ayaa u yimaadeen rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qad dahaba way la tageen ahlu duhuuri maalyaalka dadkii ehelka u ahaa bidarajaati lculaa darajooyinkii sare oo jannada wanaciimi lmuqiim iyo nicmada daa'imka oo jannada tartan dadka muslimiinta ah jannada alle waa inay u tartamaan dembi dhaafka ay u tartamaan wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum siday u tartamayeen fiiriya bal saxaabadu oo dembi dhaafka iyo jannada iyo kayrka ay ugu tartamayeen fuqaradiiyo dacwaaha rasuulka u yimaadeen maahan xasad waxay rabaan inay walaalahooda aqniyada la ajar ekaadaan markaas inta rasuulka u yimaadeen waxay dhahan rasuulka ilaahayo dadkii xoolaha lahaa ayagaa qaatay oo la tegey darajaadkii sare iyo nicmada daa'imka ah oo jannadaa qaala nabi wuxuu uhi wamaa daalika arrinkaasu suu ku dhacay wamaa daalika arrinkaasu muxuu yahay macnaha sayd arrintaasu ku timid sayd tahay arrintaasu sababta ay jannada darajaadkeedii sare u qaateen waa maxay qaaluu waxay yidhaahdeen fuqaradii yusalluuna aqniyadu waa tukanayaan kamaa nusalli sidaan u tukanno haddaan fara tukanno waa tukanayaan haddaan sunno tukanno waa tukanayaan dhinacaas waa nagala mid wayasuumuuna waa soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soomno soonkiina waa nagala mid haddaan sunno soomno iyo haddaan farad soomnaba waa soomayaan wayatasaddaquuna ayagu waxbay sadaqaysanayaan oo maalkooda baahidoodii markay dabartaan wixii baahidii ka soo haray sadaqaysanayaan walaa natasadaqu annaguna waxba sadaqaysan mayna ila xoola ma lihini wa yuctiquuna addoommay xoraynayaan ilaa xoolay leeyihin addoommaday ta gadaanay xoraynayaan walaa nuctiqu annaguna waxba xorayn mayno marka waa u sheegeen meeshay uga tageen faqaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afalaa ucallimukum miyaanan idin barayn shay-an shay shaygoo tudrikuuna bihi aada uga daba tegaydaan man sabaqakum qofkii idinka hormaray wa tasbiquuna aada uga hormaraydaan man bacdakum qofka idinka dambeeya walaa yakuunu axadun qofna uusan noqonayn afdala minkum mid idinka fadli badan ilaa man qof maahane sanaca sameeyey mila maa shay wax lamida sanactum aad samaydeen ma idiin sheegaahu yihi rasuulku sala allahu calay wasalam wax dadkii ajarka idinka dheereeyey ajarka xaggiisa dadki idinkaga dheereeyey o idinka ajarka badnaa aad uga daba tegi kartaan xagga ajarka dadka aan idinka dambeeyana oon idinla ajarka ekayno idinka ajarka yarna aad ayagana uga dheeraynaydaan qof idinla mid noqon karaana uusan jirin ilaa qof sidaanoo kale yeela maaha arrin saasana idin sheegaa wy ood ku raacdaydaan nimanka idinka tegey dadka idinka tegey oo aqliyada inaad raacdaysataan sooma rabtaan ma idiin sheegaan waxaad ayaga uga daba tagtaan dadka awal idinka ajar yaraana aad uga dheeraydaanba qof idinla soo sinmi karaana uusan jirin qof cibaadadaanoo kale sameeya maahan ma idiin sheegaa taas waaba waxay soo raadiyeen qaaluu saxaabadu waxay idhahdeen bela inaadan noo sheegin warkeedda taas meesha ka saar inaadan noo sheegin waaba waxaan u nimid yaa rasuulallahi rasuulkii allow inaadan noo sheegin iska daayo noo sheeg taas waaba midaan kuugu nimid saas yidhahdeen qaala nabigu wuxuu uhi tusabbixuuna waa tasbiixsanaydaan dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed alaaan wa alaaiina mara soddon iyo saddex mar wa tukabbiruuna waa takbiirsanaydaan allahu akbar aad leedihiin dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed alaaan wa alaaiina mara soddon iyo saddex mar wa taxmaduuna ilaahay baad mahdinaydaan dubuura kulli salaatin salaad kasta gadaalkeed alaaan wa alaaiina mara soddon iyo saddex mar saddexda ficilaa ku tanaasucaya dubuuradaas waxaad arrintaas ay tahay camalkaas aad dadkii idinka dheereeyay uga daba tegaydaan kuwa idinka dambeeya uga dheeraynaydaan qof idinla mid noqon kara uusan jirin ilaa qof sidaad yeesheen yeela maahane wuxuu yahay soddon iyo saddex goor subxaanallaahi inaad tidhahdaan salaadda markii laga baxo maahan soddon iyo afar maahan soddon iyo labo waa soddon iyo saddex inaan la qaldinaa la rabaa soddon iyo saddex goorna allaahu akbar aad leedihi soddon iyo saddex goorna alxamdu lilaahi aad leedihi subxaana allahi macnaheedu waxay tahay nuqsaan iyo ceeboo dhan ilaahay waa ka fogay ilaahay waxaan ka fogaynaa oon qira inuu ka fog yahay nuqsaan iyo ceeboo dhan waa saas subxaana allah allahu akbarna allah wax walba ka weyn wey alxamdu lilaahi mahad dhammaanteed allah leh kamaaloo dhan allah iskale wey marka ilaahay baad nastahaydaa kamaalaad u sugaydaa waana weynaynaydaan waxaa ugu feecanaa leeyahy in subxaanallaahida la hormariyo maxaa ila nuqsaaniyo ceeboo dhammaad alle ka fogayne waxaa feecan in lagu xijiyo alxamdu lilaah maxaa yeelay markaad nuqsaan ka anfiday aad kamaalkii u sugay labadaas in isku xigaanaad raba markaasaad waxaad u dabamarine allaahu akbarta oo weynayntii rabbi ah adoo macnahaas dhedhaminaya oo subxaanallaahi markaad afka ka leedahay qalbiga ay kaaga jirto ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog oo markaad leedahay alxamdu lilaah qalbiga ay kaaga jirto mahadoo dhan iyo kamaaloo dhan allaaleh oo markaad leedahay allaahu akbar qalbiga ay kaaga jirto allah wax walba ka weyn sidaasaad akrayda sidii loo kala hormariyana waa ansax midii la hormariyo dii subxaanallahi la hormariyo allahu akbar lagu xijiyo alxamdulillah damar waa ansax waa ansaxayda laakiin sidaasa ugu fiican yahan culumadu qaala abu saalix wuxuu yidhi marka qaala abu saalixdaas laga bilaabo bukhaari ma warine muslimaa wariyey weliba isagoo mursala ayuu wariyey isagoo mursal ah ayuu weliba wariyey laakiin isagoo mawsuulana waa sugan yahay xadiidku waa sugan yahay marka intaas dambe bukhaari ma warin intaas dambe bukhaari ma warin qaala abu saalix wuxuu yidhi farajaca fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodiiya nabigii ku soo laabteen intii markay la gadoomeen oo ay wardigii qabsadeen hantiilayaalku ma ahan cabdudiinaar saxaabada kuwooda hantida leh ma ahayn dad adduunyada iska daba jooga oo maalintiina sida dameerkii u shaqaysta xoogga habeenkiina sida baktigii u seexda ma ahayn waxa weeyaan maalinkii markay shaqaysanayaan daacada alle ka mashquuli mayaan salaadaha waa ilaalinayaan daacada waa ilaalinayaan caawi hadday yimaadaanna wax alla wixii diinkiiay wax ka baraayeen maanta xadiis xaa la sheegayde nabigu wuxuu sheegay qur-aan ma soo degi xadiis nabigu ma sheegay markaasay ogaanayeen habeenkii marka cilmigooday qaadanayaan maalintiina waana shaqaysanayaan cilmigiina waa ku camalfalayaan marka dad waxa weeyaan diintoodii iyo adduunyadii labada gacmood ku haysta weeye oo midigta diinta ku haya ay ahaayeen ee maahayn dad cabdudinaar oo shilinka eryaayo maalinkii isu ordayo u ordaya habeenka meel iskaga dhaca ma ahayn kaas macno male kaas qiimo male kaas waa midku nabigu yidhi allaha halaago qodaxdii muddana alla kama siibo cabdudinaara la dadka lacagta caabuda dadka dahabka caabuda markay maantaas faa'iidaan farxad ay uga caddahay hadday waayaan murugo ay u tahay diintooda hadday nuqsaato aan ka murgayn hadduu qayr iyo caawa daaca samay aan ku farxayn ee ayaga dhan aad mooddo inay adduunyo u nool yihiin kuwaas adduunyada caabuda ilaahi weynaa qodaxdii muddo kama siibo afgembina allah u ridu qiimo male kuwaas waxba qiimo male saxaabadu kuwaas ma ahayn marka aqniyadii waa yimaadeen waa loo sheegay nabigu xadiiska inuu sheega markaasay saynta qabsadeen digriga subxaan allah subxaan allah intii ay awal dheeraayeenna waa haytan tanna waa la hayaan sidiiya uga dheer yihiin marka sidiiya uga fadli badan yihin taasna waxay dhahan culammadu qofka qeniga ee shaakirka hantii alla siiyey waana caabid wax la ekay kara male qof la ekay kara ma jiro daalika fadlullahi yu'tii man yashaau farajaca waa soo laabteen fuqaraa'ulmuhaajiriina faqaaluu waxay yidhaahdeen samica waa maqleen ikhwaanunaa walaalahayagii oo aqniyada ahaa ahlul amwaal maalyaalka eelka u ahaa samica waa maqleen ikhwaanunaa walaalahayagii ahlul amwaali ee maalyaalka eelka u ahaa bimaa facalnaa waxa aan samaynay oo salaada gadaalkeeda adkaarta la aqrinaa fa facaluu ayagiina waa sameeyeen milow kii aan samaynoo kale marka rasuulka alla waa naga tagay nimankuiye maxaan ku raacdaynah uga daba tagnaa fa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam daalika in ilaahay maal iyo diin iskugu kaa daro fadlullah waa fadli ilaahay yu'tiihi alla wuu siiyaa man yashaw qofkuu doono qof ilaahay inta maal siiyey ilaahay garansiiyey inuu ku caabudo dee waaba labadii qof oo nabigu yidhi wax la majeersado ayagaa ka jira xadiiska bukhaariiyo muslim laa xasada ilaa fi inatayn rajulu aataahu llahu maala fasalladahu calaa halakati fi lxaq wa rajulu aataahu llahu xikma fa huwa yaqdii bihaa bayna annaas wa yucallimuhu aw kamaa qaala sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam wax la jeclaysto oo la majeersado la yidhi allow yaa kaasoo kale iga dhiga labaa ka jirta qof ilaahay hanti siiyey oo hantidiisii ilaahay ku salliday inuu xaqa ku baaba'sho iyo qof ilaahay cilmi naafaca siiyey oo dadka baraya kuna kala xukminaya labadaasaa wax la jeclaystaa marka waa fadli ilaahay qaala sumay wuxuu yidhi faxadatu waan u sheegay bacda ahli bacda ahli eelkaygii gobol ka mida bi haada alxadiid eelkaygii gobol ka mida inta u tegey aan u sheegay xadiidkan tusabbixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna dubura kulli salaatin alaaa wa alaaiina mara aanu sheegay yuu markaanu sheegay fa qaala bacdigiiya wuxuu yidhi wahimta adaa ismoodsiiye xadiiska saas laguguma soo sheegin qaabkaas looma akriyo tasbiixda qaabkaas looma akriyo oo qaabkan waxaa ka muuqata subxaana allah allahu akbar alxamdu lilaah kow subxaana allah allahu akbar alxamdu lilaah labo ilaa soddon iyo saddex gaarsiin sagaaشhan iyo sagaalay kuu noqonaya sooma saddexdood markii lagu dhawaaqaa kow laleey oo hal fard aad laabana amase hal xigen marka qaabkaas in loo akraanu sheegay markaasa wuxuu yidhi ay yidhahdeen waradaa ismoodsiiyey saas maahan inamaa wax kale maahan qaala laka wuxuu kugu yidhi tusabbixullah ilaahay baad nastahaydaa oo nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaydaa alaaثan wa alaaثiina soddon iyo saddex wa taxmadullaaha allaad mahdinaydaa alaaثan wa alaaثiina soddon iyo saddex wa tukabirullaaha allaad weynaynaydaa alaaثan wa alaaثiina war saasay aheed waxaa la adaa soo qalday xadiiska sidii lagugu sheegay xoogaa waad ka qaladee waa nuucan ay yidhaahdeen eelkaygii markaan u sheegay farajactu ilaa abi saalex shiiqaygiiaan ku laabtay shiiqii awalba ii sheegay oo abi saalex ahaa aan ku laabtay oon balqaabka iisa maanaa qalday mise sidaa waa iigu sheegay farajactu waxaan ku laabtay ilaa abi saalix faqultu lahu daalika arrinkaasaan u sheegay waxaan eelkii markaan u sheegay erki waxay dhahdeen digrigan waa la yaqaan saasna maaha ee waa sidaan kale oo laysku qaba maahe subxaan allah soddon iyo saddex alxamdu lilah soddon iyo saddex allaahu akbar soddon iyo saddex qaabkaasa loo akraa anuu iriyo faqultu lahu daalika arrinkaasaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi qul dheh allaahu akbar wasubxaana allah walxamdu lilah xataa tabluqa ilaa aad ka gaarto min jamiicina dhammaantood alaaan waalaaiin isku qabo wey isku qabo wey waxaa leedahay allaahu akbar wasubxaana allah walxamdu lilah koo soddon iyo saddexaad gaarsiina saas wey xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi markuu shaqayey fatxu salaamkana ku sugan fatxigana ku sugan laakin ariwaayata haabitata can gayrihi alifraadu laakiin wuxuu ihi riwaayadda sugan oo abi saalix kayrkiis ka sugan waa in mid mid loo akriyo mid mid in loo akriyo oo subxaan allah soddon iyo saddex alxamdu lilah soddon iyo saddex allaahu akbar soddon iyo saddex saasaa ka sugan uu yidhi abi saalix kayrkiis alqaadiciyadna saasuu doortay laakiin xaafidku wuxuu yidhi maya labaduba waa bannaan yihiin waxaase wanaag badan in la kala qaado midba mar soddon iyo saddex laga dhigo waana sheegay sidai ku fiicanta wuxuu yidhi xaafidku waladii yadharu anna kula min alamrayni xasan sida muuqata labada wej inaad isku qabato iyo inaad mid mid u kala akrido labaduba waa wanaag laakiin alifraadu yatamayasu biamrin aakhara laakiin mid mid inaad u akrido arrin ay la gaar tahaa jirta oo haddaad isku qabato aadan helayn ajarkaas oo waa maxay fiiriya markaad adkaadka akraydo waxaa la rabaa xisaab inaad ku akrido iyo maskax joogta oodan hal mir ku darin mirna ka jarin fartaad laabtaba faraha sidaan xibin xibin waa loogu akriyaa waana la laabaa inkastoo culammada gobol raajixeen xibin xibinta fartaad dhaqaajido ajaraad ka heli laabidaad ajar ka heli dhawaaqiina ajaraad ka heli fiiri marka fiiri haddaad isku qabato meeqa farad dhaqaajine soddon iyo saddex marad dhaqaajine soo maa haddaad isku qabato waxaad tii maalan subxaana allah alxamdu lilaah wallaahu akbar meeqa faroodad laabee marka soddon iyo saddex soo maaha soddon iyo saddex ajiraad halkaas ka heli akrintii aad akriday oo aad akriday sagaashan iyo sagaalkana waa heli ajarkeeda laakiin fiiri subxaana allah ko subxaana allah soddon iyo saddex goor aad laabtay alxamdu lilaahina soddon iyo saddex aad laabtay farood allaahu akbarna soddon iyo saddex aad laabtay meeqa gooraad laabtay sagaaشhan iyo sagaal ajaraad ka heli oo laabidii taasna heli baa qofkii isku qabtay taas waa muhiima marka inaad isku qabataana banaan inaad kala qaadaana banaan laakiin waxaa caddaatay kala qaadiddu inay ajar badanta waxaa muhiim a marka dad badan adduunyada markay xisaabayaan wax ka maskax badan lama arko saas inta u fiiriyo boqol dolar uu leeyahay falsa waaba tuura waa aqaantan iska di suu yaqaan waa la yaaba laakiin markuu adkaarta akraa subxana allah alxamdulilah walaa ilaha illa allah wax uu sugaayo lama arka amaa markuu ka kalab kalabsiiyo iska joojinay qaar tusbaxay ku tiriyaan markaasuu tusbaxa fiiri markuu ku tirina bilaahi calaykum bal fiiriya subxaana allah waa gacantu waa isla socota iyo carabku islama socdaan gacantu waa shubaaline subxaan allah subxaan allah subxan allah subxan allah subxan allah markaasuu waxaa dhacda isagoo carabka labaatan goor aan subxan allah ka dhihin soddon iyo saddex inuu dhameeyo marka saas lama rabo waxaa la rabaa xisaab inaad ku akrido haddaad wax ku darto bir aad la timi fiiriya alimaamu alqaraafi qawaacidka wuxuu leeyahay min albidaci almakruuha aziyaadatu fi lmanduubaati almaxduudaat waxaa ka mid ah bidcooyinka ee karaahiyadaahoo la nacaystay sunnooyinka sharcigu xadeeyey in wax lagu daro waa bidci lama ogolo maxaayna nabigu soddon iyo saddexuu ku yidhi adiga sow nabi kuma aha nabi maxamed sala allahu alay wasalam haddaad soddon iyo shan ama soddon iyo lix ka dhigto yaa kuu diray yaa kuugu nabiya waa kaa qaldanta lagamana yareeyo lagamana badiyo boqolka maxaa lagu dhammaystiraa xaafidku wuxuu uhi laba riwaayaa sugan allaahu akbarta in soddon iyo afar laga dhigo boqolka saas ugu dhammaystiro waxaa kaloo sugan laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir in boqolka lagu dhammaystiro sida feecan wuxuu ihi xaafidku waxay tahay marmarna soddon iyo afar ka dhig allahu akbar si ay boqolku ugu noqoto marmarna inta mid walba soddon iyo saddex ka dhigto boqolka waxaad ku dhammaystirtaa laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir mar walba boqolka waa la dhammaystira laakiin midba marku dhammaystir masaladaas waa muhiim ayaduna tusaalena qaraafi wuxuu soo qaatay wuxuu yidhi bidcooyinkaas waxaa ka mid ah bian yajcala tasbiixa caqiba salawaati miatan meeshii lagu yidhi sagaashan iyo sagaal ka dhig midka boqolaad iska da sagal iskuma haysto inaad ayagii bool ka dhigto mid ka mid ahoon oo maalan subxaan allah iyaad soddon iyo afar ka dhigto ama alxamdu lilah iyaad soddon iyo afar ka dhigto taasaa bidcada ka mid yihi ka war marka diinta wax laguma daro diinta waxba laguma daro intii nabigu kuu keenay aa lagu ekaystaa salaadaha marka tasbiixdan gadaalkooda laaqina waa salaadaha faradka sunnadu kuma jirto sunnadu kuma jirto ee waa salaadaha faradka xaafid ibn xajarna fatxulbaarigu ku sheegaa wuxuu leeyahay xadiidka kacab ibni cujra cinda muslim ah waxaa ku sugan altaqyiid bilmaktuuba in lagu qayday dikrigan bacda almaktuuba qaydku halkaasuu ku soo arooray yuu leeyahy qaydku halkaasuu ku soo arooray alxadiiu haani waalaauuna bacda almia xadiiska soddon iyo labeeya boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyaan can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama sallaa waa tukaday fii khamiisatin go ayuu ku tukaday go-aasoo lahaa go-a aclaamun midabyaal u sugnaadeen go oo midabyaal badan leh uu nabigu ku tukaday sala allahu calayh wasalam fa nadara nabigu waa fiiriyey ilaa aclaamiha midabyaalkeedii nadratan hal mar fiirin ah waa masdaru marra hal maruu fiiriyey intuu salaada ku jiray nabigu salaaddiis aad ugu khushuuci jiray falama nsarafa markuu salaadii ka gadoomay qaala nabigu wuxuu uhi idhabuu la tago qaada bikhamiisati go-aygan haadihii oo tan ah ilaa abijahmin ninkii ii soo hadiyeeyoo abijahmi la dhihi jiray u geeya wa'tuunii iila imaada bianbijaaniyati abijahmin anbijaaniyada abijahmin ambijaaniyadu waa maro ad adag oo aan midabyaalkaas lahayn maradaas iiga keenoo ha iigu soo bedelo fa innaha maradan cillada u celinaya nabigu sheegay wuxuu yidhi fa innahaa maradan midabyada leh alahadnii waa iga mashquuliday aanifan mar dhoweed can salaatii salaadayda fiiriyo tanna salaada ilaahay uu jannada ku ballan qaaday waa salaada lagu qushuuco salaada lagu qushuuco weeye sidaas darteeda waxaa qofka muuminkaa ku waajib ah inuu ku dadaalo salaadiisu inay salaad wanaagsan oo lagu qushuuco oo ilaahay riladiisa lagu gaaro ay u noqoto sidaas darteeda waa in lagu dadaalaa wax kastoo khushuuca ka qayb qaadana maxaa ka mid ah wax indhuhu ku mashquulaan in indhaha laga ilaaliyo masaajidka meeshiisan hore waa inaan waxba lagu qorin waa inaan riji riji kala duwan iyo midabyaal loo yeelin gobasha aad ku tukay hal midab waa inay kuu noqoto wax indhuhu raacraacaan waa in laga ilaaliyo waa in laga ilaaliyo nabiga sala allahu alay sl xadiiska waxa ku sugan dhaqan wanaagiisa maamul wanaagiisa nin saxaabi oo abujahmi la dhihi jiray waa cubayd ibnu xudayfa alqurashi waxaa la dhihi jiray abujahmi magaciisa cubayd cubayd ibnu xudayf alqurashi alcadawi fadxulmaka ayuu islaamay marka ninkaasaa mara u soo dhiibay nabiga sala allahu calayh wasalama oo qurux badan oo go-a maradiiu ku tukaday intuu tukayuu hal mar isha ku dhuftay nabigu salaadiisuu ku qushuuca hal mara isha uga dhacdo markuu salaadii ka buxun tallaalaabiin u geeyo maradiisa laakiin midda ad adag oo aan midabyada ahayn taasa igu soo bedelo u geeya wuxuu leeyahay salaadiisuu ka ilaashana maradaas maraha igu soo bedelana qalbiga abijahmiyuu ku ilaalina bal fiiriya ilaa haddii la yidhaha nabigu maradii aad u dhiibta waa kugu soo celi waa mu- waa niyadjaba saxaabiga si uu qalbigiisa u ilaali wuxuu dhahay, ii soo bedelo midaasaan rabaahay khalaas hadiyaddii marka waa aqbalay mar haddii mid kale loogu bedelay marka qof walbaaba salaadiisa meeshuu ku tukana inuu aad uga fiirsado weeye aad inuu uga fiirsado weeye والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد